kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo kan degmada kismaayo agaasimaha waaxda farsamada iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland macalimiin iyo waalidiin waxaana kulanka ka hadlay ugu horeyn guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni iyo guddoomiyaha degmada kismaayo ibraahim yuusuf timijilec iyagoona u mahadceliyey hay-adda waxayna ugu baaqeen hay-adaha kale inay la mid noqdaan ayna si dhow ula shaqeeyaan wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland waxay noqotay dadkii in loo helo marka hore inay salka dhulka dhigaanoo guryo loo dhiso sheel tarisa kadib in loo sameeyo mashaariic kale oo horumarineed barnaamijka hadda ugu weyn ee runtii lagu farxi karo wuxuu ahaa barnaamijkan waxbarashada waayo dadkii qaxootiga ahaa ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga intaba ku haystay markay amnigii heleen dabcan waxa soo raaca waxaa weyaan shaltarkiina ay heleen inay waxbarasho helaan marka dadku markii hore markay yimaadeen way noqonayeen oo dibbay u noqonayeen maadaama ilmihii aysan waxbarasho u haysanin barnaamijkan hadda ay hay-adda soo bandhigtay u n c r-na fandgaraysay meskarona ay imlimenteyn garanaysay wax badan buu ka taray dadkii dhallinyaradii waxay heleen ama caruurtii waxay heleen waxbarashay heleen marka qofku wadankiisii markuu yimi ku kalsoonaaday ilmihii markii ay waxbarasho u heleen caafimaadkii ay heleen yuusan badnaan runtii oo meeshii la rabay uusan gaadhin xagga isbitaalaadka iyo m c hyada iyo dadku baaxadda ay leeyihiin iyo hadda inta aanu hayno way runtii wax faraq weyn baa u dhexeeya laakiin wax la-aan bay dhaantaa waan ka mahadcelinaynaa amnigoodiina wuu sugnaaday dee dhulkoodiina way yimaadeen marka dad runtii ku faraxsan bay ahaayeen arintan kale ee muhiimka ayaduna waxaa isdhexgalka
waa muhiim isdhexgalka halkaa waxaa ku qoran isdhexgalkii dadka oo annagu si kaleaan uga shaqayna isdhexgalka oo waxaan ka shaqaynay inay dadku wada degaan oo degaan aan isugu daro dadkii soo noqday kuwii i d b-ga ahaa iyo kuwii hoosta communitiga magaalada loogu yimiba inaanu ku midayno deegaan weliba dagaal adag baan u gallay iyadoo haddii meel qaxooti meel la dejiyo qaxooti meel laga soo raro meel kale la dejiyey bay noqonayaan baa doodayadu ahay marka dadka waa in laisku daro oo ay magaalo halkaa ku taallo xaafad midnimo la yidhaahdo hadda ay wada degan yihiin waana xaafad magaalada ka mid a hadda ugu dambeyntiina agaasimaha waaxda farsamada iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali aweysa oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay waxa u qorshaysan wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda mexicoob in ay tahay in ardayda ay helaan waxbarasho lacag la-aan ah iyo in kor loo qaado aqoonta ardayda waxbarataa ee ku nool deegaanada jubbaland kaasoo u badnaa isdhexgalka bulshada gaar ahaan dadka ka yimi xeryaha qaxootiga dib uga soo laabtay iyo kuwii horey waddanka u joogay siday isu dhexgeli lahayn u wada shaqayn lahayn u wada degi lahaayeen ayay u badnaayeen waxaa kaloo muhiim ahaa ardadii ka timi xeryaha qaxootiga ee dib uga soo laabtay dalka siday waxbarasho u heli lahaayeen ayaa laga hadlaayey waxaana ballan qaadeen in ardaydii ka soo noqotay xeryaha qaxootiga in waxbarasho la siiyo free ah oo ay wax ku bartaan dalkooda iyaga iyo dadkoodana lasbaro laisdhexgeliyo wixii kaloo laga caawin karaan laga caawiyo